bismillaahi raxmaan raxiim habeen wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin meel kasta aad joogtaan kuna soo dhowaada barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saac raadiyo hadarsan muqdisho oo aad dhegaysataan habeen kasta marka laga reebo jimcada
warkaalkaale kaale kaale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildaan waxaan maqli jiray nin xil qaaday eed qaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahayow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh
mar kale habeen wacan oo wanaagsan waa habeennimo arbaca ah taariikhduna ay ku beegan tahay sagaal iyo labaatanka bisha juun laba kun labaiyo labaatan qodobada kala duwan ee barnaamijka caawa aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid noqon doona xaaladda caafimaad ee madaxweynaha soomaaliya oo soo hagaagaysa iyo madaxweynaha oo khudbadda u jeediyey shacabka soomaaliyeed kana warbixiyey xaaladiisa caafimaad goordhow ayaad maqli doontaan madaxweyne xasan sheikh oo xaaladiisa caafimaad ka hadlaya waxaad sidoo kale maqli doontaan xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya oo maanta dood adag ka yeeshay miisaaniyadda dowladda soomaaliya sidoo kale xildhibaanadu waxay su-aalo weydiiyeen wasiirka maaliyadda xukuumadda soomaaliya dhanka kale wasiirka maaliyadda cabdiraxmaan beele ayaa ka jawaabay su-aalo kala duwan oo ay weydiiyeen qaar ka mid a xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka soomaaliya dood halkaasi ka dhacday iyo sidoo kale su-aalaha la weydiiyey wasiirka iyo jawaabaha uu ka bixiyey ayaan sidoo kale barnaamijka kusoo qaadan doonaa qodobada kale aad maqli doontaan waxaa ka mid noqon doona ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya oo maanta si rasmi ah uga shaqo bilaabay xafiiskiisa barnaamijkaad ku maqli doontaan sidoo kale oo caawa aan kusoo gudbin doonaa qodobada kale barnaamijka caawa aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed oo sheegay inay ciribtiri doonaan dhaqan xumada iyo waxyaabaha maanka dooriya ee kusoo badanaya caasimadda dalka ee muqdisho afhayeenka booliiska soomaaliyeedna dhankiisa oo uu ka hadlayay arrintaas waadna maqli doontaan qodobada kale barnaamijkeena caawa ku jira waxaa ka mid noqon doona guddiga gurmadka abaaraha oo shaaciyey akoonnada lagu soo dirayo lacagaha la doonayo in looga qayb qaato gurmadka abaarahu dadku ay saameeyeen oo aad maqli doontaan shacabka ku nool magaalada muqdisho qaarkoodna waxay ka aragti dhiibteen xukuumadda laga sugayo ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya qodobadaas iyo waxyaabaha kala duwan ee soo kordha ayaad caawa barnaamijka ku maqli doontaan tabin iyo diyaarin waa anigoo cabdisalaan juulo shaakir cabdiwahaab cabduqaadir xasan ayaa farsameynaya mar kale kusoo dhawaada wareega wararka
soomaaliya waa digniin kama dambayseede dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloobo intii aad dagaaladan waddeen diriirtan qaan gaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derajo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooye ayaa dalagii noo beeray dadku laaye yaa garan kariyo dunyadu lumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidanuun joogayoo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa dirac doc kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innaga isuullayna ee ajnabi uma dacwooneyne hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalac celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye waraan isdayna oo qudha miyay garasha noo diid
wanaagsan aanu ku bilowno madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo uu wehlinayay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xamse cabdi barre ayaa shacabka soomaaliyeed u jeediyey fariin ku saabsan xaaladiisa caafimaad wuxuuna ugu mahadceliyey ducada iyo dareenka ay u muujiyeen u muujiyeen muddadii uu u hoggaansanaa habraaca iyo tallaabooyinka bahda caafimaadka ee covid sagaaliyo toban madaxweynaha ayaa sheegay in baaritaanada caafimaad ee la xiriira xanuunka coronavirus ee laga qaaday ay muujinayaan in laga waayay sidaasi awgeedna ay dib u fariisan doonaan xafiiskiisa ama u fariisan doono xafiiskiisa si uu u dardargeliyo shaqada qaranka uu hayo madaxweyne xasan sheikh ayaa shacabka soomaaliyeed ugu hambaliyey munaasabadda toddobaadka xorriyadda dalkeenna wuxuuna ku booriyey inay dhexda u xirtaan sidii ay u samata bixin lahaayeen dadka dhibaateysan ee abaaruhu ay sida daran ay u saameeyeen madaxweynaha ayaa ra-iisul wasaaraha dalka xamse cabdi barrene waxaa ugu hambaliyeeyey codka kalsoonida ay siiyeen baarlamaanka soomaaliya xasan sheekh hadalladiisi waxaa ka mid ahaa
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waa salaamaya Ee, waxaan ugu hambalyaynayaa hambalyada ee, ciidda isbuuca muxuu ahay xurriyadda ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogto ay dabaaldegayso waxaan rabaa anigana inaan farxaddooda farxad ku daro oo aan u sheego inaan caafimaad qabo alxamdu lilaah Ee, baryahan waa tii aa hore loo sheegay inaan xanuunsanahay waa run ee, cudurkaas covid 19 a layga helay Ee, ugu dambaynna hadda haddii la testgareeyey laba jeer laygu celiyey laba test laga qaaday inaan caafimaad qabo ayaa ayaa markii dambe labadiiba negative negative ay noqdeen waa caafimaad qabtaa layidhi alxamdulilah ilaahay ayaa mahaddaas iska leh waxaa kaloo rabaa inaan mahad u celiyo dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan ducadoodii iyo baarikayntoodii iyo maxaanku idhahdaa sida ay maxaanku idhahda noogu soo iigu soo duceeyeen ilaahayna ducadoodii wuu wuu ii aqbalay waxaan rabaa dadka soomaaliyed ayagana inaan u mahad celiyo waan idhaahdo waa mahadsantihiin ducadiinna waa ku mahadsantihiin Ee, waxaan rabaa ummadda meel kastoo ay joogto inaan u sheego aad iyo aad ayaan u caafimaad qabaa alxamdulilaah Ee, maalmaha soo socdana xafiiskaygaan si regular ah caadi aan u tegi doonaa shaqadayda caadigaan wada doonaa inkastoo beryahanba intii aan guriga ku jiray shaqadana aan waday Ee, dadka soomaalida waxaan u sheegayaa wax badan ilaahay mahaddii waa ilaahay ayaa sabab waa inaan aad iyo aad u caafimaad qabo. ma dhibtoon xanuun badan iyo culays badanna maan arag intii xataa aan ee, waa is ilaalinayay waxaan ilaalinayay nidaamka muxuu ahay iyo xeerarka u yaallo ilaalinta cudurkan ee dhibka badanne laakiin dadka soomaliya waxaan u sheegaa tallaalku waxbuu taraa aniga saddexdii tallaalba waan qabay labadii caadiga ahayd iyo kii boosterka ahay marka waxaan dareemayaa ee, qadarta rabbi iyo ducada dadka iyo ah, ilaahay naxariistiisa ka sukow tallaalku inuu wax badan itaray waa dareemayaa dadka soomaaliyeed inay istallaalaan ay cudurkan iska tallaalaan meel kastoo ay joogaan waa ku dhiirigelinayaa tallaalka sidii horena loogu sheegay cudurka kaama hor istaagayo laakiin adoo tallaalan hadduu kugu dhaco uu ka dhib yar yahay adoon tallaalin markuu kugu dhaca nala dhihi jiray laakiin hadda annagaaba soo aragnay Ee, xanuun badan iyo qandho badan iyo maan dareemin waxyaabo yaryar waa dareemay oo maxaanku idhaha aan caadi ahayn laakiin aad uma uma uma dareen marka taas waa middaas meeshta uga haraya mar kale ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogto waxaan leeyahay hambalyo usbuuca xurriyadda maalmaha dhiman ee xurriyaddana ilaahay idankiis waa wada dabaaldegi doonnaa dabaaldegga xurriyadda iyo inaan isku darno ayaana laga rabaa gargaarka muxuu ahaay ummadda soomaaliyeed ee abaaruhu ay dhibaateeyeen aan u gargaarayno oo aan u gurmanayno inaan aad iyo aad ayadana aanan la iloobin farxadda waa in lagu daraa deeqsinimada ummadda ay leedahay walaalayaal aan u gargaarno walaalaheenna soomaaliyeed ee duruufaha gaarka ah ee ay- ay cimarada isbedeshay iyo abaaraha iyo qadarta rabbi ku yimiday ay haystaan aan u ducayno oon duco ugu darno ayagana in ilaahay roob dallaalo qabo caafimaad qabo oo barwaaqo wataahay ilaahay uuna siiyo dhammaanteen meel kasto oo soomaaliya ay ku nooshahay iyo inaan jeebadaheenna waxa yarka ay ku jira aan wax uga uga quurro haddii aan la yidhaah waan dabaaldegaynaa farxadda iyo xuska taariikhda waan muujinaynaa laakiin haddana intii la qarashkooda la yarayn karo waan yaraynaynaa qarashaadkii bajetka dowladnimada waxaa ugu jiro maalmahan loogu talagalayna waataan hore go'aanka u gaarnay oo aan u leexinay muxuu ahaayey dadka soomaaliyeed culayska haysta si looga yareeyo ilaah idankiis taasaan ka wada shaqaynaynaa Ee, dhib kale ma jiro alxamdulilaah mar kale iyo mar kale ummadda soomaaliyeed waa mahadsan tahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayuu kaasi ahaa oo ka warbixinayay xaaladiisa caafimaad dhanka kale xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka soomaaliya maanta waxa ay dood adag ka yeesheen miisaaniyadda dowladda soomaaliya xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ee labada gole ayaa doodan adag yeesheen waxa ay ka mid ahayd mid su-aalo kala duwan ay ku weydiinayeen wasiirka maaliyadda xukuumadda soomaaliya cabdiraxmaan ducaale beyle marka hore waxaan ku hormari doonaa een, xildhibaan beene beene oo su-aal ku saabsan deynta soomaaliya la siiyey weydiiyey wasiirka maaliyadda xukuumadda soomaaliya cabdiraxmaan beele
dhanka oo ku-ogalkeedu wuxuu ku saabsan yahay eh, qodobkii ugu dambeeyey uu ka jawaabayey eh, wasiir beyle ee ahaa la xidhiidha arrinta deynta Eh, dad waxaa arkay dhahaya arrinta deynta aadaa lagu celceliye laakiin muhiimaddeeday leedahay in dadka iyo baarlamaanka iyo shacabkaba loo caddeeyo Eh, sanadkii hore mm, ba- waxaa riboortka eh, eh, noola qeybiye waxaa ku jiro in s d r boqol iyo konton oo u dhiganta kala dhahaan marka la dhahay yu- boqol iyo sagaashan iyo saddex milyan in sanadkii hore lasoo deynsaday oo i m f ka laga deynsaday sidaan la soconay sanadkii hore bilowgeedii lacagaha markay go-aan lacag buffer zone ah oo bangiga laga deynsadoo horaa jiray oo ilaa iyo lixdan milyan lacagtan dib loogu celiyey lacagta kaloo hortoo sagaashanka ahaydne la dhahayay eh, sideed sideed milyan baa loogu kabayey maxaan ku dhahaa mushaaraadkii bilaha la bixinayay su-aasha marka dhowr qofood ay weydiiyeen wasiirkana si fiican uusan u cadaynin lacagtan boqol iyo sagaashan iyo saddexda milyan ah oo i m f ta laga qaaday sow ma ahan lacag deyn ah oo dalkeenna iyo qaan ku ah muddada lagu bixinaya way fog tahay waa run itkanteek labaatan ama soddon sanay qaadan kartaa si kastaba laakiin waa lacag deyn oo hadhow inaan celinana laga rabo waa qodobka toosinta oo oo cadaynta u baahan ma ahan lacag garanti lagula siiyo la bixinaynin ma ahan oo oo siisma maaha waa lacag inaan dib u bixina la rabo oo nalagu leeyahay oo i m f ta hadda annaga budgetkeeda waxaa ka mid ah dhowr iyo toban milyan oo sanad kasta la bixiyo oo interestgii dowladdii hore ay qaadatay lacagihii interestiga ahaa hadday budgetka ku jirtaa dhowr iyo toban milyan waa sanad kastaba laba iyo toban milyan shan iyo toban milyan ku dhawaadaa la bixiyaa annaga inaan ogaano waa marka lacagaha mi- sidaan marka waxay qayb ka tahay lacagahaanaan bixin doonay noqon doontaa marka waa sidaasaa marka rabo inaan toosiyo wasiir inaan qodobkaas gudoomiye sacdiyana waa su-aal noocaas looga ku weydiisay waa lacag deyn ah sidaasaan u fahnay sow deyn ma ahan marka qaabkaasaan rabay inaan u faahfaahiyo waa mahadsantiin
gudoomiye aad iyo aad baad u mahadsan tahay arrinta xildhibaan beene beene sheegay halkan eh, horta lixdan milyan oo deyn oo qaadanay ma jiraan ma jiraan lixdan milyan oo deyna oo qaadanay okaadi lixdan baa tidhi ade lixdan deynaan qaadanay ma jiraan waxaan qaadanay advance wax la yidhaha toddoba milyan oo bila toddoba milyan oo bila toddoba milyan oo bila sagaashan maalmooda sharciguna waa goli advance in laga qaato central bank sharcigu waa goli lacagta mushaar baa lagu bixiyo da cadaan wey koob iyo labaatanka hab milyan ayadoo lanagu leeyahay oo habkii loo bixin lahaana buugga noogu jiro ya, habkii loo bixin lahaa sagaashan maalmood habkii loo bixin lahaa noogu jiro ayaa waxaa kamid s d r haddaan ku celinay s d r waa semi loan maan semi loan wey semi grant wey ogaa de semi grant wey waa waa lacag loan iyo de- iyo de- deed iyo diin udhexaysa wey haddaad runta heesbaan kugu sheegi ya dalab soomaaliya u bogta hees baan kugu sheegi ya waxay tahay caawa aan kuu soo diray dha- dha- dhegeyso. ya ya ya waa deyn iyo deed isku jira wey deyn iyo deeq isku jira weeye waxaan idin idhi kal hore markaan qaadanaynay juun iyo julaay iyo axbatoona may ahayne marar habaarintuna waa mashaakile waxayd ogost anigu ogost beene beene halku joogo waan garanaya dagaal weyn oo xildhibaano ugu jiray Yeah. my friend ma garad i know inaad minneapolis joogin marka waad ka timi halkan baad joogtay meel halkan oo dagaal baad ku jirtay dadkoo dhan baa dagaal ku jiray in fact yeah sometimes waan iska kaftabaynaa iyo ya raalli aada marka horta lacagtaas waa taa weeye lacagtan kale s e r-ka horta s e r-ka muxuu ahaa ma laha interest weyn male waa horaana waa laga weydiiyey interest male lacagta intay isdhaafdhaafsanay siday kala tahay exactly intii lacagteedu horta waa zero zero point zero zero five percent weeyaan waa waa waa waxa weeye muxuu haynaan waa waa waa waa fee raacda weeyaan kolba intaad soo qaadato ayay raacaysaa inteeda badan halkaas aan ku daynayba marba intaan doono maan la soo baxay taasina waa taa weye lacagta kale haddii inteed leedahay xildhibaan waa la bixiyaa saddex iyo toban milyan oo weel baanka la siiya waxyaala yaryar oo kale wey riisankuna wuxuu yahay waxa weeye markii dee cafintii la isla gaadhay waxaa la isla gaadhay inaanaan waxba waxzaayada bixin wixii la bixinayo ee world banka iyo i m f-ka iyo world banka la siinayo ee ah muxuu ahaa deynta aan weli majority gaadhin waxyaalo badanoo weli aynaan soomaali kulaayin baa jiraade majority baa ka mid ah maaragta marka waxa weeye marka deynta waktigeeda gaadho yaa grace periodka waxaa la yidhaha dee cafinta marka lagaa dhaafo waxaa la yidhaha markay gaadho waa inaad wax bixi- lacag bixisaa weel bankiya dadka waxaan isla gaadhnay waxa weeye annaga idi- waa inaad bixisaan si aad u barataan in wax la yska bixiyo leana intaasu sababeeda waxba bixinay inaad barataan si wax la yskaga bixiyo laakiin annaga lacagta idin siinayna budget supportka qaab qe- qe- qayb ka mida yaa ku bixinaysa laakiin mushkiladii maxay noqotay dee doorashadii baa inaga- inaga dhammaan weyday
cabdiraxmaan ducaale bayle oo wasiir beene beene eh, xildhibaan beene beene su-aal uu weydiiyey ayuu kaasi ah Een, intaanan ka bixin miisaaniyadda dowladda iyo su-aalaha la weydiiyey xildhibaan een, wasiir cabdiraxma- cabdiraxmaan ducaale bayle xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ee labada gole ayaa su-aalo kala duwan oo aada u kulul oo miisaaniyadda dowladda ku saabsan waxa ay weydiiyeen een, wasiir cabdiraxmaan ducaale bayle oo maalintii labaad ee xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya si toosa u hortegay su-aalo kala duwanna ay weydiiyeen xildhibaanada su-aaladooda ama su-aalahooda waxaa ka mid ahaa
wasiirku mar walba wuxuu ku celceliyay in layna caawiyo caawin buu u dhigaa hawshaas caawina ma aha waynu ognahay waa in ummadda soomaaliyeed u caddeeyaa inayn waxaan uu meesha ku hayaa ay tahay ee la soo qaadaa dayn ee aan ahayna mucaawimo ta labaad ee aan weydiinaya waxa weeyaan wasiirka sidaynu wada ognahay miisaaniyadda waxaa loogu talagalay inay u qornaato sida ugu fudud ee qofka guriga jooga ardayga iskuulka dhiganaya uu fahmi karo laakiin marka la dejinayo waxaa loogu talagalay dad khubara inay dejiyaan iyagoo eegaya isku dheelitirka bulshada iyo meelaha looga kala baahi badan yahay iyo siday yihiin laakiin waxaad moodaa taasi inaanay jirin oo su-aalaha u badan ee soo noqonaya ay tahay iyada oo meesha ay ka maqan tahay caddaantii iyo hufnaantii taana waxaan leeyahay wasaaradda maaliyaddu dib ha ugu noqoto waayo markaanu akrinayno dhib badan baa lagala kulmaa markay jawaabayaan lafteedana jawaabtoodu ma cadda talabaadaan weydiinaya waxaa weeyaan aan soo jeedin lahaa hadda sida meesha ku cad uu wasiirku noo sheegay baasaboorada maraan akhriyayey lacag kama soo xarooto meelaha qaarkood markaad eegayso wasiirku wuxuu qiray iminka cid gaara uun in laga qaado lacagta meelaha qaarkoodna in la iska daayo innagoo og lacagta wasaarad safaaradaha ka soo hoyata inay u badan yihiin fiisayaaliyo baasaboorro lagana daabaco xafiiska baasaboorka baasaboorrada ee halkan ku yaala ta labaad ee aan soo jeedin lahaa waxa weeyaan annaga maamulaha laga hadlay somalilan waa waxa weeyaan dawlad se iyagu sheegaan marka loo eego halka marka la joogo waxa loogu talagalay ee ay dowladdu ugu talagashay haddii la gaadhsiin kari waayey maxaa akoon loogu shubi waayey oo la odhan waayey waxaas iyo waxaasaa somalilan u yaalla marka laga heshiiyo baa la siinayaa ilaa waxaynu ognahay waxaynu meesha ku haynaa waa deyn deyntaasina cid gaara kuma koobna waa la wada leeyahay wasiir waxaa baxi safaaradaha khaasatan safiyada waxay ku qaataan lacag mushaar laba kun iyo saddex boqol oo dollar ay qaataan safirada waana dareemi kartiin dadka ka hooseeya waxay qaataan oo ay ka bixiyaan ijaar ay ka bixiyaan running costiga safaaradda ay ka bixiyaan noloshood iyo caruurtood iyo caafimaad dhinac walba wasiir intaas lacagtaas ay bix- ay qaataan safiirada ma gunnaa mise waa mishaar taas horta labadaa shay horta su-aashaas lama haayo qof garan karana ma jirto wasaaraddana waxaa laga ansixiyey em, 2013ka baarlamaanka inay qaataan gunooyin kala duwan ay ku qoran tahay ansixinta eh, shuruucda wasiir marka waxaa rabaa inaan ku weydiiyo ininkan weydiinaa waxayna qaataan mashaariicadkaas ama lacagta gunada bisha sagaal wixii ka dambeeyo bil walba qofna matalaayo oo muwa- qof soomaaliyeed ah oo safiir noo ah oo safaaradaha joogo lacagtaas ma ku filan yahay laba kun iyo saddex boqol inuu intaas dhan ka bixiyo waa su-aal anaga u baahan inaan isweydiino halkan waxaa ku qoran intaas shay inay bixiyaan eh, safaaradaha iyo wasaaradda inay kharashaadka san ka bixiso wasaaradda saddex sano lasoo dhaafane mishaar meehe wax kale ah hal doolar kale lama qaadayn wasaaradaha eh, safaaradaha wasiir waxaa rabaa arrintaas maxaa ka damacsan tahay aana kuu qorsheysan haddii wax kuu qorsheysnayn waxaa u baahanaya safaaradaha iyo safiiriinta culeyska iyo dhibaatada maanta haysto waa culeys oo la oo la dareemi karo aniga ku jiray intaan sanan aan dareemi karo culeyska maanta haystay walaalayaal ininkan waxaa naga rabaa inaad dareenka oo safaaradaha ee maanta waddan ajnabi ay joogaan ee lacagtaas ay soo gelin duruufaha ay ku noolaan karaan haddii aan lacagtaas wasiir aan la siin karin oo la kebi karin baahidood inaad sheegtid u cadaysid baarlamaanka safiaradaha iyo madaxweynaha inaad u cadayn kartid arrimahaas dhibaatada taagan haddii lacagtaas la siin karina waa wax oo meeshan kalirmaan laga sheego waana mahadsantahay wasiir laakiin waxaa u baahanahay een, sidaa kugu sheeg intaas waa wasiir su-aalahaasa u baahnaay inaan laga hadlo arrimahaas waa ay hay-adaha qaarkood budget loogu qoray kan loo yeelay macnaha commentka ugu badnaa wuxuu ahaa hay-adaha qaarkood inay budget haystaan macnana ay ku fadhin hay-adaha dee qaarkood waa dastuuri qaar waa parliamentarian eh, oo waxay kusoo baxeen ministerial maxaa la dhahaa presidential degree kusoo baxeen kol haddii baarlamaanku hay-adda jideeyo waa inay faction noqoto waay waa inay budget yeelato waa inay yeelato director yeelato waa inay maamul yeelataa waa inay shaqo gashaa baarlamaanka marka jidiyey waxaan haddaa aragtid akademiyada haddaa aragtid maxaa la dhahaa hay-adda dad- dad- dadka tirakoobka baarlamaanka maaragtay hore u jideeyey marka baarlamaanka su-aasha isku wajahanta aniga iguma wajahna annaga kolley ma aha mid oo hadda aan ka jawaabi karno laakiin waa hay-ado jira oo shaqeeya oo maaragtay een- budget la waaye waxaa kaloo meesha ku jira xildhibaan cali fiqi wuxuu ka hadlay ah, dakhliga jaantuskii ay soo saareen guddiga maaliyadda ee ee shanaad dakhliga iyo qarashka isu- macnaha dakhliga saadaasha iyo wixii shanta bilood la helay iskuma dheeli tirna okay markii loo eego tableka sida hadda uu yahay waa runtii iskuma dheeli tirna waxaa jiro gaabaa jiro laakiin tableka xagga ku talagalka shan bil ma aha waa lix bil laakiin xagga actualka ama waxa dhabta hel helay aa shan bil ah daa marka bil dheeraada ayaa ku talagalka la socota oo lixdii bilood oo ah from january to june ayaa waxaa loo barbar dhigay from january to may wixii soo xarooday daa means wuxuu ku tuntay difference xoogaa inuu gaabis uu jiro laakiin hadda haddaan systemkayga aan ku noqday waa jeegareeyey waxa waaye on track waaye daqligii lagu talagelayey inuu soo xaroodo uu soo xaroodo wixii kale kolley wasiirka ka jawaabay oo xildhibaan fiqi ka hadlay cali fiqi ka hadlay Een, waxaan kaloo rabaa xildhibaan ambasador khadiija walaashay waxa waaye ee, waa la qabaa ee, duruufta iyo xaaladda ay qabaan safiiradeenna ama diblomaasiyiinteena dibadda jooga runtii dhib badan baa haysta mashaakil badan baana ka jira Een, wayna tahay in la runtii si jaddi ah oo rasmi ah in loo wajaho laakiin mashaakilka jira wasaaradda maadda keliga ma xalli karto hay-aduhu waa kala bahaysan yihiin bahabaha gaara waaye bahda arrimaha dibadda wasaaradda arrimaha dibadda u ah hoggaan safaaradaha hadda budget kale ee qooday miisaanta ku jira waa afartan iyo siyaado waxaa weeye afartan iyo shan afartan iyo lix meelaha safaaradood waa fahmi kartaa india oo populationkeeda second popula- eh, populationka adduunka haysata kow iyo labaatan safaarada leedahay annagana afartan iyo lixaan leena siyaasadda kolley ka hadli doonta laakiin xaddiga aada u kala ballaaran yahay bajetka ku baxa mushaaraadkooda inta badan joogto waa u helaan laakiin cilada jirtaa waxay tahay dad badan oo duulmaansiina oo la qoray oo mo- annagu waxaan nahnaa micnaha systemka daaqad qofka ka soo gala micnaha procedure saxaba ku imaanaya ayaa jiro oo fara badan oo aada loo qoray kuwaasoo kale wax xuquuqa hadda anaga u hayna male maadaama ay marka horeba ku talagal aan loo samaynin marka ku talagalka la samaynaayo markii dadda qoraa waa in ku talagal jiro waa in bajet jiro qoodo lagu talagalay laakiin haddii wasiirku intuu iska yimaado meel uu wax iska qorqoro waa mashaakil sidaa darteed marka an- mashaakil weyn baa ka jira dhanka arrimaha dibadda xagga xuquuqda iyo dhaqaalaha ay heli lahaayeen diblomaasiyiintana waxaa sal u ah mashaakilkaas ka jira arrimaha dibadda oo u baahan in runtii si rasmiya loo xaliyo Eh, lacagaha ay qaataan safaaradaha m- eh, safiirada ay qaataan oo kale way kala duwan yihiin Eh, grade bay leeyihiin grade a iyo b iyo c ayay leeyihiin wasaaraddaa samaysay annaguna waa ku raacnay laakiin eh, waxaasoo dhan waxaa asaas u ah marka hore horta xeerkii diblomaasiyiinta ee horay loo dhaqangeliyay twenty thirteen in dib boorka looga jafo wasaaraddu arrimaha dibadda ku dhaqanto annaguna markaas aan isticmaalno qof baa la qorayaa markii la qoro eh, safaaraddaa loo dirayaa wuxuu barabixinayaa qof already system ku jira oo shaqaale ah
qaar ka mid a xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya oo su-aalo weydiinayay wasiirka maaliyadda kana weydiinayay miisaaniyadda dowladda iyo miisaaniyaddii dowladdii hore ee soomaaliya ayay kuwaas haayeen cabdiraxmaan beele ayaa su-aalahan ka jawaabaya een, qaar ka mid a su-aalaha ay weydiiyeen xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka soomaaliya qaarkood waa uu ka soo horjeestay halka kuwo kalena uu jawaabo uu ka bixiyey hadallada wasiirkana waxaa ka mid ahaa Eh, xildhibaan sacdiya iyo iyo wasiirku saadef waxayna weydiiyeen eh, laba question oo very oo aada u important ah. labadaa eh, waxaan doonayaa arrinta buugga iyo arrinta s s f labadaba eh, waxaan siinayaa tiimka ila fadhiya inay yimaadaan halkan oo hadhow ka jawaabaan arrinta s d r tabaan doonaya in ka jawaabo waxaan u malaynayay inaan ka jawaabay haddana waan ku celinaya halkan wasiir ciid eh, muxuu ahaa xildhibaan ciid wuxuu ka yidhi wasiirku wuxuu doono iska samaynaya waxa u eg haddaan haddaan taariikh firis garayo anigu diyaar umaya waxaan doono iska sameeyo qof walba qof baa ka sarreeya dowladnimadu waa sidaa weeye waxaan doono ma samayn karo weligiina ma samayn waxaan doono waxaa jidku yahay inaan samayno yaa ayaa loo baahan yahay lacagta s d r horta loan si ay loan u noqoto conditions bay leedahay one number one majority bay leedahay majority maalintaasaad ku bixin baa ku qoran haddaanay majoritykaa lahayn dee wax kale ku sheeg loan maaha wax kale ku sheeg garaan si ay u noqotona eh, eh, muxuu ahaa waanu imanayaa cabdilxakiim soo muhayn ya cabdi- cabdilqani waanu imanayaa Eh, lown hadday hadday garaan noqotona adaa iskale weeye dibna ha u baxin labada wax u dhexeeyaa jiro semi lowna semi lown waad bixin doontaa laakiin goor goortaad bixinaysa lama ogaa indefinite kolkaad adigu heshaad bixin berri haddaan doona waan bixin haddii kale weligaa bixin yacni waxaad bixin markaad heshaado tani horta saasay u qoran tahay waa lacago loogu talagalay in adduunku markuu qirinqiir galo lagu samato bixiyo hadday gata mar labaad baan ku celinayaa cisho walba in wixii aan ku soo celiyo waxa faa'iido ma leh dalalku markay qirinqiir galaan ayaa lagu samato bixiyaa waa markii labaad adduunka taariikhda ee i m f tu ay lacagtaas oo kala bixiyaan markii labaad tii hore yaa weli dadka lagu leeyay oo markaad heshaad iska bixin baa la leeyay august last year ayaa lacagtaa la qaybiyey halkeed joogteen halkee xildhibaana joogeen halkaynu maraynay gebigeennuba halkeen taagnay dalkan in la badbaadiyo ayaa lagu talagalay waanu burburin lacagtaas inaanayna seegin baa lagu talagalay waxaa dabeeta la yidhi lacagtana aan qaadno hana la isxisaabiyo baarlamaanka ugu horreey yimaadana ha laga asixiyo anugu ceebta halkaa ku jirtay laga doondoonayo runtii ma garanayo lacagta xisaab celinteedii diyaar baan la nahay halkay ku baxda diyaar baan la nahay i m f-ta weydiiya haddaad doontaan iyagaaba idiin sheegi world banka iyagaaba idiin sheegi ya xalaali waa caddaan annagu saan ku shaqaynayna waa sidaa xalaali waa caddaan neefkaagana xalaasha la qabta aroortaa la gawracdaa habeenkii mid haddaad wax qalato waxbaa kuu qarsoon marka annagu annagoo saa u shaqaynayna haddana in always su'aala ka lacagtani maxay tahay lacagtaasi waa taa s d r is a semi loan is a semi grant money semi grant hadda But first of all anigu moro lacagtaasi waa grant ma odhan odhanna maayo grant ma waa semi grant semi grant ama semi loan weeye majority aan lahayn haddii haddaad siraysaane soo budgetkii ku jirtaa halkaa ku ansixiya weeye habka loogu talagalay waa sidaa anigu keligay intaan low qaato dee low ma qaadan karo anigu amay dududaad ma samayn karo mana samayn samaynna maayo
cabdiraxmaan beele oo su-aale ay weydiiyeen xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka soomaaliya ay ka jawaabaya ayuu kaasi ahaa weli waxaad la socotaan barnaamijka wareega wararka afariyolabaatanka saac iraadiyaha dalsan muqdisho qaybihii dhexe ee barnaamijka ayaan ku gudi jirnaa qodobo kale oo barnaamijkeena ku jira ayaa inoo harsan
marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto cisbitaal ama goob caafimaad wac afar afar lix lambarka adeegga gurmadka degdega ah ee bisha cas waa lacag la'aan afar iyo labaatanka saac maalintii toddobada maalmood ee isbuuca
allah fadlan mii caawin kartaa isdeji waxa aan wacayaa nambarka adeegga gargaarka degdega ah ururka bisha cas afar afar lix ambalaas ayaana si dhaqsi ah kuugu imaanaysa
allah ilaahay kheyr ha ku siiyo
marka ay timaado xaalad caafimaad oo adag wakhtigu yuusan ku dhaafin ee wac nambarka adeegga gurmadka degdega ah bisha cas afar afar lix farriintan waxaa idiin soo gudbinaya ururka bisha cas ee soomaaliyeed
fariin dadweyne
naafadu waa qayb muhiim oo ka tirsan bulshada soomaaliyeed waxayna leeyihiin xaquuq la mida dadkii intiisa kale sida waxbarasho taya leh shaqo ku habboon matalaad siyaasadeed iyo fursad ay uga qayb qaadan karaan aayaha dalka laakiin nasiib darro dadka baahiyaha gaarkaa qabaa tixgelin iyo turriisho ku filan kama helaan bulshada dhexdeeda gaar ahaan goobaha waxbarashada shaqada daryeelka iyo ciyaaraha waxaana weli ka hor gudban caqabada ka hor joogsaday inay kaalintooda qaataan sida kucad xeerka caalamiga ah ee xuquuqda naafada ee dhowaan soomaaliya ay meel maraysay dadka lixaadkooda uusan dhammayn waxay xaq u leeyihiin in laga qaybgeliyo dhammaan fursadaha u furan bulshada inteeda kale iyadoo mar walba la tixgelinayo duruufaha ku gadaaman baahiyahooda gaarka ah waayo haddii dadka naafada ah wax la baro dabadeedna laga qaybgeliyo howlaha dalka waxay noqon karaan cudud firfircoon oo mustaqbalkooda maareeya islamarkaana bulshada u buuxin kara kaalin muhiima si haddaba loo xaqiijiyo in naafadu ay helaan xuquuqdooda qofnimo iyo middooda muwaadinnimo waxaa hay-adaha dawladda iyo kuwa gaarka ahba la gudboon in dadkaasi la siiyo garowshiyaha ay mudan yihiin lagana qaybgeliyo dhammaan qorshayaasha horumarinta qaranka iyadoo loo fidinayo tabantaabaha garla'aaneed oo u fududayn karta inay howlahooda u gutaan si hufan ogow naafanimadu ma aha itaaldaro soo gudbinta fariintan waxaa iska kaashaday tubta nabadda soomaaliyeed soomaali biisaline iyo haay-adda caalamiga ah ee badbaadada carruurta sefta jildaren
ogeysiis muhiima waxaa dadweynaha muqdisho ku nool la ogeysiinayaa in dhakhtarka indhaha ee doktor cali baashi cumar rooraaye uu ka guuray xaruntiisa indhaha ee taleex una guuray waddada ka leexata hotel beder ekis hotel amiira iyo hotel safari dhexdooda ilaa aad ka gaarto jaamacadda jaziira iyo sarta astan t v halkaas oo aad ku arkayso tabeelaha dhakhtarka haddaba wixii faahfaahinaya iyo macluumaada intaasi ka baxsan fadlan booqo xaruntaasi cusub ogeysiisa macadka horumarinta xirfadaha iyo qiimaynta xirfadlayaasha ee loo yaqaano xere jarmal waxa uu ugu bishaareynaya dhallinyarada jecel waxbarashada inay qaadanayaan arday cusub oo baranaysa solar system muddo lix bilood a shuruudaha ardayda looga baahan yahay waxaa ka mid a kow waa in ardayga da'diisu ay u dhexaysaa sagaal iyo toban sano jir ilaa iyo afar iyo labaatan jir waa inuusan hadda dhigan wax iskuula waa inuusan rabin in uu ku biiro iskuul ama jaamacad ugu yaraan sanad hadda kadib waa inuu yahay qof akhlaaq wanaagsan dadaal badan sidoo kalena aan weligii xabsi gelin waa inuu yahay qof aad u danaynaya barashada xirfadaha uu doorto waa inuu ogol yahay in lix bilood ilaa iyo toddoba bilood oo xidhiira uu tababar qaato waa inuu keenaa damiin lagu kalsoonaan karo ardaygu waa inuusan horey uga faa'iidaysanin tababar noocan ah oo ay hay-adu bixisay waa inuu la yimaadaa warqad codsiya oo ku qoran magaca telefoonka meesha uu degan yahay iyo xirfadda solar system baahida uu u qabo fiiro gaara waxaa si gooniya loo tixgelin doonaa gabdhaha ama wiilasha baahiyada gaarka qaba ama naafada ah haddaba dhammaan dhallinyarada danaynaysa waxaa lagu wargelinayaa in ay codsiyadooda u gudbiyaan xafiiska maamulka macadka oo ku yaala kasoo horjeedka waaxda dhulbixinta iyo gaadiidka ee dowladda hoose kuna taala isgoyska ifka xalan ee magaalada muqdisho fariimaha wacyigelinta raadiyaha kow ma ogtahay in ku dhow nus milyan qof ay adkeys u yeesheen daawooyinka qaaxada loogu daaweeyo sanadkii lasoo dhaafay laba kun sagaal iyo toban oo keliya taas oo keentay in dunida ay weyso nusmilyanka kor ku xusan daawo qaaxo kale oo lagu daaweeyo cudurka qaaxada waxa uu adkeys u yeeshay daawooyinka lagu daaweynayo taasoo halis ku ah caafimaadka bulshaweynta adduunka labo naftaada iyo tan qoyskaagaba waad ka badbaadin kartaa qaaxada marka aad si hagaagsan u qaadato daawooyinka qaaxada haddaba samey arrimahan soo socda intaadan qaadan daawada qaaxada la tasho dhakhtar takhasus u leh si uu kugu qoro daawada baaritaanka kadib ku qaado daawooyinka qaaxada wakhtigooda adigoo raacaya talada dhakhtarka ku qaada daawada muddadii loogu talagalay adigoo aan kala goynin saddex duumadu waxay leedahay halis caafimaad oo daran oo keeni karta dhimasho haddaba waxaa laga maarmaan ah in si dhammaystiran loo qaato daawooyinka duumada iyadoo la raacayo talada dhakhtarka gaar ahaan inta uu jiro caabuqa safmarka ee covid sagaal iyo toban afar joogtiin la-aanta ama si qaldan u qaadashada daawooyinka cudurka h i v ga waxay keenaysaa in cudurka h i v ga la daaweyn kari waayo sidaa darteed qaado daawooyinka h i v ga iyadoo aan marnaba ha kadlagelinaynin wakhtigii loogu talagalay inta uu jiro caabuqa safmarka ee covid sagaal iyo toban shan waxaa waddankeena farakulu ku haya in si qaldan loo isticmaalo daawooyinka jeermisdilayaasha ah taasoo halis caafimaada ku keentay bulshaweynta soomaaliyeed haddaba aan u midowna ka hortaga si qaldan u isticmaalka daawooyinka jeermisdilayaasha ah marna ha isticmaalin daawo jeermisdila oo qof kale loo qoray kana fogow inaad qaadato daawooyinka jeermisdilayaasha ah iyadoon dhakhtar kuu qorin lix isticmaal xumida iyo badsashada qalajiyaasha antibiyootikadu waxay khatar ku tahay caafimaadkaaga gaar ahaan inta uu jiro caabuqa safmarka ee covid sagaal iyo toban ogsoonow jeermis walba waxa uu leeyahay daawo u gaar ah waa inaad mar walba dhakhtar la tashataa inta aadan qaadan daawooyinka antibiyootikada fariintan waxaa kuu soo gudbisay wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya simanay saxarlaay suubantii hablahay warkii aad sugayso suluugaan lahayn saaxi dhigaho salka waan dhigtay hayee barsooda subersayn maqashay sancadood ma taqaan sadar kuu muuqda uma baahna su'aalo subersayn tayadooda soomaalaha u codaysa
suuradaad fahmaysiyo sawir aad u qurxoon daabacaddii u sarraysay subersayn baad ka heshaa innagoon kala saarin ama aan kala soocin subersayn shaqadooda soomaalida u riyaaqday shirkadda subersayn waxa ay caan ku yihiin astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan waxaadna ka helaysaa dhammaan daabacadaha boorarka stiikariska qoraalka sawirrada iyo daabacadda funaanadaha iyo koofiyadaha samaynta xayeysiimaha ganacsiga sida video iyo graphic design si dhib yar uga hel tabeelayaasha xayeysiimaha magaalada samaynta xarfaha 3d ee nalalka bixiya daabacadda hadiyada abaalmarinada koobabka qalimaanta biladaha albumada iyo naqshadaynta gawaarida subersayn oo kula diyaara astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan ugu hagaag xarumahooda sida waddada maka almukarama kasoo horjeedka imigreeshinka shaqaalaha suuqbacaad rugsan mool boondheere agagaarka daljirka dahson ama wa leelayn siddeetan iyo shan toban iyo laba konton iyo afar ama eberlexal toddoba labaatan toban iyo laba toban iyo labo
barnaamijka wareegga wararka ayaad weli dhegaysanaysaan idaacadda darsan xarunta ay ku leedahay magaalada muqdisho ayuu idinkaga imaanayaa markan ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xamse cabdi barre ayaa maanta si rasmi ah uga shaqo bilaabay xafiiskiisa ra-iisul wasaare xamse ayaa markii ugu horeysay xafiiskiisa tegay halkaasina ka shaqo bilaabay xogayaha joogtada ah ee xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya een, ayaa faadimo cabdi cali ayaa warfidiyeenka si kooban ugu sharaxday een, shaqadan uu sida rasmi ah maanta u biloobay ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xamse cabdi barre
wasaaruhu wuxuu waqti la qaatay shaqaalaha kala duwan ee xafiiska ra-isul wasaare isagoo kormeer ku sameeyey qeybaha kala duwan ee xafiiska ee xafiiska ra-isul wasaare ku-xigeenka wasiir dowlaha shaqaalaha kala duwan iyo waaxaha kala duwan ee xafiiska ee xafiiska bii-ada iyo envi- deegaanka ee waxaa runtii ra-isul wasaaraha uu muujiyey in shaqo wanaagu ay ku qotonto iyo ilaalinta waqtiga iyo islamarkaana joogteynta ee dadaalka xafiis walba ka socda ee sidoo kale ra-isul wasaare wuxuu ballan qaaday in shaqo kastoo socota meesheeda laga sii wadi doono shaqaaluhuna ay kalsooni buuxa ku shaqeeyaan sidii shalaba uu ku ku caddeeyay khudbadiisii ee xil wareejinta sidoo kale wuxuu ra-iisul wasaaruhu ballan qaaday in si joogto ah warbixinada loo kala qaadan doono heerarka kala duwan ee dowladda oo xafiiska ra-iisul wasaaruhuna hormuud ka yahay hirgelinta aragtida iyo barnaamijka ay ku shaqeynayso xukuumaddan ee wuxuuna runtii kalsooni boqolkiiba boqola ee geliyey shaqaalaha inay si howlkarnimo leh oo hufnaan leh oo daacadnimo ku leh howshooda u gutaan waxaan rajaynaynaa insha allah ra-iisul wasaaruhu inuu wada tashiyo ila tashiyo kala duwan sameeyo maalmaha soo socdo ee dhismaha xukuumadda ku aadan ee ku aadan dardargelinta ee howlaha dowladda insha allah wuxuu la kulmi doonaa qof kastoo muhiim waa dowladda soomaaliya hadday heerar kala duwan joogaan hadday agaasimayaha guud yihiin hadday yihiin wasiirada hadda xilgaarsiinta hadday ahaan lahaayeen hay-adaha madaxa bannaan guddiyada madaxa bannaan ee taliyayaasha ciidamada qalabka sida iyo dhammaan cid kastoo howl muhiima u haysa qaranka si loo daadajiyo awoodda islamarkaana ra-iisul wasaaruhu xogayaha joogtada ah ee xafiiska ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xamse cabdi barre een, ayay taasi ahayd markan taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed cabdi xasan maxamed xijaar ayaa sheegay inay ciribtiri doonaan dhaqan xumo iyo waxyaabaha maanka dooriya oo ku soo badanaya caasimadda dalka ee muqdisho taliye cabdi xasan maxamed xijaar ayaa warbaahinta la hadlay wuxuuna ka hadlayaa waxyaabo kala duwan oo kusoo kordhaya caasimadda gaar ahaan xeebta liida ee muqdisho iyo in booliska soomaaliyeed ay ciribtiri doonaan arrimahaas oo idil
waxaad ka warhaysaan inay soo bateen duruubtii dhadhaca iyo tuugada iyo muxuu ahaa ee waxaa loo yaqaana gangs streetka ay soo bateen magaaladan xamar ay ku soo bateen raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah wasiiru dowlaha wasaaradda amniga agaasimaha guud ee wasaaradda amniga saraakiisha sarsare ee ka tirsan ciidanka booliiska soomaaliyeed taliyaha qeybta guud ee gobolka banaadir ahna taliyaha ciidanka haramcad saraakiisha tababarka u dhammaaday ee tababarka qaadanaysay baamboyda meediyaha iyo dhammaan ka soo qaybgalayaasha ajnebiga ah ee nala jooga hogaamada kala duwan ee taliska dhammaantiin waxaan idinku soo dhoweynayaa idinkula salaamayaa akademiyada assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu salaan kadib waxaa sharaf ii ah ama dhammaantan sharaf noo ah inaannu maanta u goobjoog ka nahay xiritaanka tababarka kan ay ka soo qayb galeen saraakiisha gobolka banaadir ee tirada badan ee lagu baranayay maamulka iyo maaraynta howlaha kala duwan ee ciidanka booliiska soomaaliyeed waxaan rabaa marka hore inaan uga mahad celiyo wasaaradda amniga oo ugu horeeyo wasiirka wasiiru dowlaha agaasimaha guud gaar ahaan oo isagu gacanta ku haya brojectkan iyo qolada u n d b loo yaqaaniyo j b b ee iyaguna ah shaqada nala waraaga ee isku soo dubariday ka soo taliyey ka soo shaqeeyey in tababarka kani uu maanta halka kan aanu ku qaadano akadeemigada nooguna soo xirmo shaqadaasi shaqo sahlan ma ahayn in gobolka banaadir oo muxuu ahaa ah caasimadda dalka laba boqoloo sarkaal laga soo qaado si loogu diyaargaroobo siday u hoggaamin lahaayeen ciidanka tirada badan ee kala duwan ee siddeed iyo tobanka degmo iyo madax fadhiyada madaxa bannaan ee ee xamar fadhiya siday tababarkaan u qaadan lahaayeen aad baan uga mahad celinaynaa dadkii ka soo shaqeeyey isku soo dumbariday tababarkan iyo kuwii fuliyey ee macallimiinta ka ahaa maanta waxaa leh akadeemiyada oo ah hoyga waxbarashada ciidanka booliiska soomaaliyeed aanu qorshaynayno maalin dhow inaanu ka dhigno dhowaan jaamacad lagaga soo baxo howlaha booliiska loo loo diyaar garaynayo oo aanu ka dhigno in jaamacad inaanu ka dhigno haddii ilaahay nala garab galo sidaad og tihiin waxa tababarkan loo sameeyey oo loogu loo qorsheeyey waxa weeye in kor loo qaado ciidanka booliiska soomaaliyeed oo aan isleeyahay howl fiican oo adag ayuu magaaladan ka hayaa tusaale waxaa u ah dalkan wuxuu ka soo baxay doorasho adag oo muddo qaadatay oo isjiid jiid siyaasadeed lahayd waxaan aaminsanahay haddaan ciidanka booliiska ee soomaaliya hadduusan tababarayn u howlgelin u soo jeedin inaanu natiijada maantaanu hello hellay oo ahayd in doorashadii noogu dhammaatay si amni ah oo la filaayey in haddayan maanta iyaga ahayn inayan suuro gasheen baan anigu aaminsanahay maxaa yeelay waxa ugu adkaa waxay ahayd ilaalinta iyo xasiloonida amniga si doorasho ay u dhacdo taasna waxaa suurogeliyey ciidanka booliiska soomaaliyeed kuwa dowlad goboleedyada iyo kuwa xarunta jooga labadaba waxaan rabaa inaan la hadlo ciidanka saraakiisha ah ee tababar ka qaatay iyo dhammaanba ciidanka booliiska soomaaliyeed maxaana hor yaalla maanta marba xaalad baa dalkeennu ku sugan yahay maanta magaaladan muqdiso oo caasimadeenna ah waxaana hor yaalla howl adag oo u baahan inaannu isu tashanno oo aannu ka hor tagno waxaad ka warhaysaan inay soo bateen dunuubtii dhadhaca iyo tuugada iyo muxuu ahaa waxaa loo yaqaanaa gangs streetka ay soo bateen magaaladan xamar ay ku soo bateen taana waxaa looga fadhiyaa ama kala dardaarmayaa howl adag oo muxuu ahaa intaan kaga anigu isle anigu waxaan isleehay intaad kaga sii jeedeen doorashooyinka iyo waxaas ayay muxuu ahaa waxaana bilowdeen laakiin waxaan rabaa ciidanka inay u diyaar garoobaan ciidanka booliiska soomaaliyeed gaar ahaan magaaladan muqdisho sidii wax looga qaban lahaa dadka tuugada ah iyo carruurta muxuu ahaa habeenkii wax dhacaaya waxaa la rabaa dowladda hoose ee magaaladan muqdisho degmooyinka ciidanka booliiska dhallinyarada inay gacanta isqabsadaan sida keliya oo waxaan lagu tirtiri karaana waxa weeye in laysu tago oo loo tashto oo ciyaalka waalidkood lala hadlo oo guddoomiyeyaasha degmooyinku ay ka qayb qaataan iyo waaxyuhu sidii amniga ay waaxyahooda iyo degmooyinkeeda ay u sugu lahaayeen booliisku wuxuu u baahan yahay in lala shaqeeyo oo gacanta la qabto waxaan u malaynayaa maadooyinkii hadda waxaa tababarkani dhammaaday lagu qaatay waxaa ka mid ahaa sidii dadweynaha gacan looga heli lahaa sidii loo daryeeli lahaa iyo sidii loola dhaqmi lahaa marka muxuu ahaa arrinkaas waxaa la rabaa ciidanka booliiska soomaaliyeed inay u soo jeestaan ka warhayaan waxaa kaloo oo iyadana aanu rabnaa inaanu ka hor tagno dhaqanxumada dhaqanxumada xaafadaha degmooyinka gobolka banaadir gaar ahaan xeebaha liido iyo iyo badda saaran u badan ee akhlaaq xumada ah ee aanu waadha u samaynay hoggaan cusub oo hoggaanka diinta iyo dhaqanka la yidhaaho oo aanu howlgelinnay oo hawshiisii meel fiican noo marayso in la cirib tiro maxaa yeelay carruurteennii gabdhaheenni iyo wiilasheenni iskuulka dhiganayay waxaa magaalada ku soo batay mukhaadaraad kala duwan hawshaa mar baan loo loo- wax laga qabtay waxaan rabaa hawshaa in lasii la sii wado taliyaha qaybta guud taliyayaasha qayb afarta waaxooda qaybaha xamar iyo taliyayaasha saldhigyada mas-uuliyaddaa saaranta iyagoo gacan ka helaya hay-adaha kale ee madaxa bannaan ee qaybaha fadhiyada kala duwan ee ciidanka booliiska soomaaliyeed waa qodobka labaad ee aanu rabno in la cirib tiro magaaladan laga cirib tiro si akhlaaqda iskuulkeenna iyo ardadeenna iyo diinteenna iyo dhaqankeenna loo hagaajiyo hoggaanka diinta iyo dhaqanka ee dhowaan ee la magacaabay saraakiilna lo- lo- lagu assignment gareeyey isagoo la kaashanaya degmooyinka waxaa laga rabaa inay magaaladan laga suuliyo dhaqan xumada meel kasta oo lagu hayo degmooyinka waxaa hadda muxuu ahaa hadda guryaaba la ijaartay oo magaalada iyo awalba ay ka soo bilaabatay zona liido laakiin hadda magaaladii oo dhan ay ku soo fadday waxaaba ka daranaa leeyahay hodan iyo howlwadaag dhammaan meelaha aa- aa- aa- aan muxuu ahaa habeenkii lagu caweeyo oo dhan oon sharciga haysan oo dhaqan xumada lagu hayo ciidanka booliiska ay u taallaa inay gacanta ku dhigaan oo muxuu ahaa ummadda soomaaliyeed dhaqankooda ay u soo celiyaan
taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed cabdi xasan maxamed xijaar ayuu kaasi ahaa markan haddaan eegno qaar ka mid a shacabka ku nool magaalada muqdisho ayaa aragtiyadooda ka dhiibtay een, xukuumadda een, xamse cabdi barre iyo sidoo kale golaha wasiirada ee loo baahan yahay qaar ka mid a shacabka muqdisho ayaa codbaahiyaha dalsan mikrofoonka la dhex qaadnay hadaladooda waxaa ka mid ahaa doolista shacabku maanta waxay soomaaliya u bugtaa xukuumad iyo baarlamaan kala madax bannaan oo isla xisaabtama waa u jeeddaan soomaaliya meel kastoo ay taagan tahay ama dowladdii maanta xasan sheekh maxamuud iyo ra'iisul wasaaruhuba wasiirkii maaliyadda ee shanta sane iyo lixda bilood horaysan wasiirka maaliyadda ahaa inuu wa- hal sannad oo keliya xisaab xidh uu sameeyey lalaayahay baarlamaanka iyo xukum waxaa sababay baarlamaanka iyo xukuumadda inay isku milantay hay-adaha dowladdu kala madax bannaan waayeen Ah, bismillahi raxmaan raxiim Eh, waa ku dhowahay dalson t v Eh, magacaygu waa aadan axmed salaad waxaan ka mid ah shacabka ee ku dhaqan magaalada muqdisho Eh, shalay xilli ujeedintii dhacday waa ku faraxsannahay waa soo dhoweynaynaa ra-isul wasaaraha cusub Eh, waxyaabaha aan ka filan ra-isul wasaaraha waxaa ka mid ah xukuumad tayale inuu dhiso Eh, ay kooban tahay xukuumaddu aysan ahayn macnaha qof walba waa waa rabaa re- wasiir eh, ha laga dhiga aysan ahayn wax kooban oo tayo leh inuu soo dhiso ayaan ka rajaynaynaa eh, ra-iisul wasaaraha Eh, midda kale oo aan raba fariina u faro ra-iisul wasaaraha oo ah inay kala madax bannaanaadaan xukuumadda iyo baarlamaanka oo wasiirada inta badan laga keeno wasiiro dibadda ah laga keeno oon laga keenin baarlamaanka gudihiisa haddii baarlamaanka wasiiro laga wada dhigo waan ognaha caqabadda imaanayso isla xisaabtankii ayaa meesha ka maqnaanayo wasiir xildhibaana cid la xisaabtami karta ma jirto marka waxaan farayaa eh, ra-iisul wasaaraha oon ka codsanaynaa in xukuumaddu inta badan uu ka keeno xukuumadda bannaanka ka keeno saasaan jecelnahay ee waxaa qorshuhu yahay markaan u soo laabto ee, xukuumadda ay s- shacabka soomaaliya u baahan yihiin oo rab- waxa weeye haddii aan falanqeeyo xukuumadday u baahan yihiin waxa waaye xukuumad shacabka danta shacabka u adeegta oo maaragtay danaha shacabka ka shaqayda oo maaragtay shacabka u shaqayde looma baahna ee, xukuumad ayadoo si xisbiyaysan u shaqayda cid u baahan may jirto annagu waxaan leenahay soomaalidu iyo shacabku waxay u baahan yihiin cid danaheeda ka shaqayda cid u shaqayda aan ka shaqaysan waxaan leenahay xukuumad soo socotana waxaa loo baahan yahay xukuumad lala xisaabtami karo iyo xildhibaanno la xisaabtama sidii midii shalay bayloo kala dhacday oon ra'iisul wasaar eh, guddoomiye baarlamaan iyo ra'iisul wasaare iyo qol mugdii inaan lagu saxiixin ee si f- si cad dastuurkii iyo nidaamkii iyo sharciyaddii iyo dowladnimadii waa isla xisaabtan dowlad ah xukuumad lala xisaabtamo do- xil baarlamaanku la xisaabtamo ee, taasaan u baahanna
Een, aadaan u soo dhoweynaynaa ra-iisul wasaaraha cur- cusub brime ministerka ee soomaaliyeed Een, waxaan leenahay waxaan kaa sugaynaa waxqabad iyo tayo leh Een, waxaa laisku qabsanaya baryahan ama dowladihii hore soo dhisnaay oo he- oo hore horey uga soco waayeen oo tilaab ay u qaadi waayeen dalka soomaaliya u qaadi waaye waxaa kooskareeya nin xasaanad leh oo baarlamaan haayo oo sharci dejiye ah oo maaragtay sharcigiina haayo haddana wasiir laga dhigaa waxa dib noo dhigaa kaasa waxa dib noo dhigaa kaasa musuq maasuq haddaa maqasho koo waa kaasa musuq maasuq ugu horreeyaba kaasa maxaa yeelay nin qada haysta haddaa qada labaad ugu jirto xaw ka qaadaa daaca qurunuu ka qaadaa daaca qurun daaca qurunuu la imaanayaa waxaan leenahay baraam ministerkaa cusub reer dirgax aadaan kuu soo dhoweynaya aniga cali ahaana maxaa yeelay muwaadan soomaaliya tahay waxaan kaa sugaynaa baarlamaankan waa sharci dejiye sharci dejiye waa inuu sharci dejiye noqdo haddana sharcigan ka shaqaynaha oo yidhaah horta islama keenayso waxa dib noo dhiga kaas waaye waxaan ku leynahay baarlamaankan qabiilay ku yimideen four point five ay ku yimideen walow hadda baarlamaan kaleoo zaa'id ahoo aqalka sare la leeyahay oo maaragtay maamul goboleedyada ay soo doorteen ama qabiil shaqo ku lahaynba kaasu qabiil shaqo kuma leh sanatar maamul goboleedaa soo doortee maamul goboleedkaa kula xisaabtami doono
guud ahaan barnaamijka wareegga wararka caawa afar iyo labaatanka saac ee darsanad kala socoteen intaas ayaan kusoo gebagabeynaynaa anigoo cabdisalaan juulo shaakir ayaa barnaamijka caawa idiinla socodsiinayay cabdiwaa cabdiqaadir xasanna wuu farsameynayay tan iyo barnaamij dambe intaan ku kulmi doonna waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo ammaane alla